magaalada ceel cadde ee gobolka jedo waxaa habeen hore duqeyn xagga cirka ah oo ay diyaaradaha ka geesteen ku geeriyooday sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi cali oo ahaa guddoonkii waxbarashada ee magaaladaasi iyo sheekh si weyn looga yaqaanay magaalada iyo guud ahaanba gobolka sheekha ayaa hurdada saq dhexe isagoo ku jiro diyaaraddii ugu horreysay ee duqaysay magaaladaasi ee ku dhacday hoygiisa duqaynta asagoo jiifo dhaawac fudud ayaa soo gaaray carruurtiisa qaar ka mida iyo xaaskiisa waxaa sidoo kaleeto duqayntaasi labaad ee dhacday ku geeriyooday nin ka mid ahaa dadka magaalada farsamayaqaanada ka ah ee dhisa guryaha haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray cumar sheekh maxamuud sheekh cabdulaahi cali wuxuuna ugu horreyntii iiga warramay geerida sheekha iyo waxa dareenka qoyskiisa uu yahay
goor aroor hore ah qiyaastii adugu waxaan umalayaa labadii inay ahayd ayaa dadku iska hurdo ayaa diyaarado duqeeyeen magaalada duqayntii koowaad waxay ku dhacday guri waa adeerkay hurday isaga iyo carruurtiisa ayay ku dhacday qolkii isagu hurday bay gantaarkii koowaad ku dhufatay halkaasu ku shahiiday adeerkay carruurtii iyo xaaskii dhaawac yar yar baa gaaray ilaahay waa ka badbaadiyey qiyaastii wakti yar kadibna gantaallo kale ayay magaalada diyaaraduhu ku dhufteen guryo badan baa baaba-ay nin kale oo magaalada dadkii xoogsitada ahaay oo deganaay oo dadka dhismaha sameeye ah ninkaasaa ku dhintay duqayntii labaad guryo badanna waa ku baabi'een duqayntii labaad oo dadku diyaaraddu markii hore way ka carareen guryaha
maxaa ka dhigay guriga sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi cali bartilmaameedka duqaynta
lama garanayo sheekh cabdiraxmaan ilaahay u naxariiste nin culamaa oo nabadoon ah oo waxyaabaha khayriga ka shaqeeyo dadkuna aada u yaqaanaan buu ahaa nin dhib yar oo aan waxba siyaasad iyo howlo kale ku jirin buu ahaa waana dhacday dee hadda ka hor hadda ma keliya ma ahane diyaaraduhu wax badan bay meeshaa dhibaato ka geysteen dad kaleoo masaakiin ah ayay sidaas oo kale u beegsadeen bishii juun saddexdeedii kun labadii kun iyo koob iyo labaatankii sidaasoo kale magaalada habinimo u duqeeyeen qoys dhan oo masaakiina oo caruur leh ayaa halkaa ku baaba-ay hooyadii baa ku dhimatay ilaa toddoba caruur ahna waa ku dhaawacmeen marka waxaad moodaa wax uun dagaanka iyo shacabka la beegsanayo hadda si gaara aan qof loogu jeedin baad moodaa waa tahay maadaama dhowr jeer ceel cadde ay ka dhaceen duqeymahan soo noqnoqonaya oo dad shacaba haddana ay ku waxyeeloobayaan sidee ayay cabsi iyo argagax arrintan ugu reebtay dadka deegaanka walaa arrintaan mushkilo weyn bay deegaanka ku haysaa xalay iyo habeen hore ilaa hadda dadkii magaalada inay ka maqan yihiin oo duurka ku maqan yihiin waa wakti aada u dhib badan wakti qabow ah weyo xagaal ugu jiro dadkii duurkii bay ku jiraan caruurtii waayeelkii waxayna ka baqayaan hadday hadda deegaanada kusoo noqdaan in habenadan ay kusoo noqoto oo sidaa walba yeeli jirtay marka meeshaas dhibaato weyn baa ka jirto dadka shacabka ee masaakiinta la soo guddoonaatay waa tahay maadaama nin shacab ah oo magaalada ceel cadde laga yaqaanay sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi cali uu ahaa ama ehelkiisaba dad aada loo yaqaana ay yihiin ma jirtaa in dowladda federaalka ama xildhibaanada deegaanka laga soo doorto ay idinla soo xiriireen dhacdada markii ay dhacday kadib ama cidaad idinka xataa la xiriirteen
maya wal arrintaanu wax badan baa deegaankaasi dhibaato ka dhacday ninka wasiirka amniga dalka ka ah oo ah nin deegaanka ka soo jeedo waa lala xiriiray waxaan umalaya hadda inuu dibadda ka noqdo dalkii ku noqday ninkaasu wuxuu yiri se wax u dhaceen ha laii soo gudbiyo waana ka warsugaynaa haddii uu wax ka qabta arrintaas wixii warbixinaa iyo rikoordaa waa loo gudbiyey
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa sheekh cabdiraxmaan nin nooceeya ayuu ahaa inkastood hore igu soo sheegtay nin deegaanka laga yaqaano oo nin weyn oo sidaasi uu ahaa haddana muxuu qaban jiray
ilaahay u naxariista ninkaas waxa weeye nin deegaanka qiimo kuleh buu ahaa nin oday oo ah dee da-diisuna toddobaatan kor u dhaaftay buu ahaa nabadoon ah ka shaqeeya arrimaha khayriga ee deegaanka waxbarashada horumarka wuxuu ahaa nin u istaaga marka abaaruhu dhacaan xag aamin iyo xag ka warqab nin sidaasuu ahaa muddo haatan badanna wuxuu ahaa guddoomiyaha waxbarashada ee deegaankaas isagoo maaragtay waxba ku qaadanin buu hawshaasi abaabulayey waxbarashada caruurta iyo dadku inay duuro ka qiyaan caruurtooda waxbartaan buu ka shaqayn jiray ninkaas wuxuu ahaa nin khayr badan oo dadku khayr badan ay ku og yihiin wanaag badan ku og yihiin masaakiinta u gargaaro ka warqabo dhibaatada iyo dadka qabo nin noocaasu ahaa intaan ka warhayo waa tahay cumarow ma la garan karaa diyaaradahan duqaynta geystay halkay ka yimaadeen lama garan karo laakiin dadku diyaaradahan inay yihiin diyaarado ka yimid dalka kenya halkaas inay ka yimaadeen bay dadku aaminsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa cumar sheekh maxamuud oo ehel la ah qoyska duqaynta lagu dilay gudaha magaalada ceelcadde gobolka jedo khadka telefoonka ayuuna iigu warramay